hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodoma ayaa deeqa gargaar oo raashin ah u qaybisay qoysas dayaar ah oo ku nool degmada wadajir ee gobolka banaadir gargaarkan ayaa qayb ka ahaa dadaalada hay-adda sodma ay ku caawinayso dadka nugul inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee rabadaan iyada oo loogu talagalay in lagu garab istaago qoysaska la daala dhacayo duruufaha adag saare cali yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda sodoma oo goobjoog aheyd goobta lagu qaybinaya gargaarkan ayaa ka warbixisay deeqdan gargaarka ee loogu talagalay dadka dayaarta ah ee ku nool degmada wadajir bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ramadaan alkariim waxaan joognaa degmada wadajir oo aan maanta aan ku qaybinayno kun qoys oo danyar ah oo ku dhaqan degmadan ayaa maanta hay-addu waxa ay ku siinaysaa afursiin waxaan halkaan maaragtay ila jooga oo garabkayga taagan guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada wadajir mudana guddoomiye waxaataa waa kun qoys oo afursiin ah oo degmadan wadajir baahiyaha kala gedisan qaba ayay maanta hay-addu ugu tala gashay inay ku afursiiso dhanka kale agaasimaha arrimaha bulshada ee degmada wadajir ayaa ka mahad celiyey deeqdan gargaarka ee lasoo gaarsiiyey shacabka danyarta ah bismillahi raxmaan raxiim maanta oo ah maalin ramadaan ah waxaan rabaa in halkan uga mahad celiyo hay-adda maareynta masiibooyinka oo guddoomiyaheeda maxamuud macalin iyo agaasimaha oo na soo gaarsiiyey kun qoys oo afursiin ah oo runtii ah miday dadka reer wadajir aad ugu baahnaayeen afursiintaasoo loo qaybiyey dadka danyarta ah ee ku nool degmada wadajir waxaan leenahay mudana guddoomiye waana soo gaarsiisay agaasimaha afursiintii adigu tala gashay degmada wadajir waxaana kun iyo kow jiran kaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee ay noo soo gaarsiisay hay-adda maalinta masiibooyinku afursiintan ay ku afureen dadka reer wadajir intooda danyarta ah ee aad u jeediin halkan in maanta lagu siiyey kun qoys waxaan leenaha mar labaad waa mahadsan tihiin sida aad u afursiiseen dadka masaakiinta ah ee adinkay annagu aan mas-uulka ka naha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu deeqda gargaarka ah ee loo qaybiyey shacabka danyarta ah ee ku nool degmada wadajir ayaa qayb ka ah dadaalada lagu caawinayo dadka nugul inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee rabadaan